koonfurta kordofan madaafiic ku dhacday caasimadda gobolka kadugli ayaa dilay ugu yaraan afartan qof waxaana ku dhaawacmay toddobaatan kale sida ay sheegeen ilawareedyada dhinaca caafimaadka magaalada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada suudaan ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar uu guddoomiyaha maxamed ibraahim ku eedeeyey garab ka tirsan jabhadda s p l m n ee suudaan ee uu hogaamiyo cabdulcasiis alhiilu oo iyaduna saldhig ku leh gobolkaasi guddoomiyaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in weerarka hiilu ee dadka rayidka ah ee kadugli uu ujeedkiisu ahaa in laga nadiifiyo buuraha ku hareeraysan kadugli xoogaga fallaagada guddoomiyaha ayaa sheegay in tacshiiradda lala beegsaday suuq halkaasi ku yaala jabhadda s p l m n ayaa isku dhacyo kala duwani iyaga iyo ciidamadu ay marar kala duwan ku dhex mareen dhinaca koofureed ee kordofaan intii uu dagaalku socday suudaan waxaa ka jiray colaad sukeeya tan iyo bishii abril ee labada kun saddex iyo labaatankii iyadoo dagaalada halkaasi ka socdan ay u dhexeeyaan ciidanka militariga iyo xoogaga r s f gobolka galbeedka ugu weyn ee daarfuur ayaa weerar cirka ah oo ay militariga ku qaadeen caasimadda koonfurta daarfuur ee nayala ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo labaatan qof saddex iyo lixdan kalena ay ku dhaawacmeen isniintii sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo caafimaad oo la hadlay a f b r s f ayaa bayaan ka soo baxay isniintii waxay ku eedeysay ciidanka in ay bambooyin u adeegsadeen dad rayid ah xaafado ka tirsan niyala r s f ayaa gacanta ku haysay inta badan gobolka daarfuur oo ay ku jirto magaalada niyala oo boqol shan iyo sagaashan kilomitir u jirta alfashar oo ah caasimadda go-doonsan ee waqooyiga daarfuur oo ah gobolka keliya ee weli ku jira gacantooda alfashar waxa ay hoy u tahay ilaa iyo laba milyan oo qof oo ku jiray go-doominta r s f tan iyo bishii mey ururka socdaalka qaramada midoobe ee i o m ayaa sheegay isniintii in in ka badan lix boqol oo kun oo qof ay ka barakaceen waqooyiga daarfuur oo keliya intii u dhexaysay bishii abril labada kun afariyo labaatankii iyo bishii januari ee labada kun shan iyo labaatanka sabtidii ugu yaraan lixdan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen in ka badan boqol iyo konton kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay r s f duqaysay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada umdurmaan dagaalka suudaan ayaa waxaa ku dhintay tobnaan kun oo qof halka ay malaayiin kalena ku barakaceen ama ay u qaxeen dalal daris ah qaramada midoobe waxay sheegtay in kalabar dadka suudaan ay la ildaran yihiin gaajo